shamse maxamuud maxamed iyo farxiye ibraahim cumar waxay ka mid yihiin dumar badan oo ka faa'iidaystay adeega maalgelinta hoodmiye ee bangiga amal waxaana loo kaabay ganacsigooda farxiyo waxaa loo kaabay ganacsigeeda oo markii hore taal yaraa balse haatan gaaray heer ay iska garab furto dukaan iyo sandaqad yar oo ay ku kala iibiso qalabka maacuunta iyo dharka iyo sidoo kale dabakaayadda oo ay ku iibiso khudaar halka shamse oo iyaduna iibiso adeegyada la isku carfiyo waxaana u camireen dukaan iyadoo bilowga ganacsigeeda uu xilligan heerka uu joogo uu ka duganaa waxaana ku booqana goobahooda ganacsi waxay inoo sheegeen in ganacsigooda uu wax badan iska bedelay kadib ka faa'iidaysigooda adeega maalgelin ee loo sameeyey anigoo ah shamse maxamuud maxamed ka mid ah ganacsatada magaalada kismaayo kana mid ah dumarka ka faa'iidaystay adeega hodmiye ay amal bangi muddo ganacsiga wuxuu jiraa muddo laba sano ah waxaana imaalgelisay amal bangi alxamdulilah haddana waa aragtin ganacsigayga meesha uu maraayo laba sano ayuu u furan yahay rajadeeda iyo riwadeedana waa ii rumowday balse weli dadaalkiina waan wadaa insha allah biidni illaahi alkariim waxaan kula talinayaa dadka sideedoo kale fikradda ganacsiga leh amal bangi inay u yimaadaan ka codsadaan codsi si loo maalgeliyo ee rajadooda iyo riyadooda ugu rumowdo aan ka codsanayo gabdhaha soomaaliyeed iyo inta masin oo garabka u baahan sideedoo kale anigoo ah farxiyo ibraahin cumar waxaan ahay ganacsatada magaalada kismaayo ka tirsan kana faa'iidaysay maalgelinta hodmiye ee amal bank ayna siisay kana tirsan dumarka magaalada kismaayo ee maanta ganacsiga ay u fidiyeen amal bank maalgelinta waxay isugu jirtaa qeyb deeqa iyo qeyb maalgelin ah ay amalna siisay iyada amal bank ayna siisay waxaan ku jiray ganacsigan in muddo badan ilaa aday shan iyo toban sano camal waan ku jiray waxaan ku bilaabay ganacsi adi yaanyo iyo shidaal la beegbeega ayaan ku bilaabay kadibna hadda waxaan marayaa heer dukaan aan maraayo hadeertan oo ganacsiga uu kor u socdo hoos u dhac hadda adi ma lahan inuu kor u sii kaco ganacsatada hadda magaalada qaybta u fiican ku jirtaan ka mid ah waxaa ku tirsan ganacsigayga muddo in ka badan labaatan qof awal dukaanka albaabkaasaa ii furnaa dhar iyo maacuun iyo waxaasaan ku gadaayay maadaama dukaanka kiradiisa ay badan tahay ganacsiga inaan sii ballaariya aan ku talagalay waan ballaariyay sandaqadaan ku daray sandaqadaas qudaar iyo waxaan ku gadaa iyo bagaash sandaqad camal ah oo qudaartaas iyo waxaasaa lagu gadaa maadaama dhaqdhaqaaqan uu marna qofka raadinayo kaas waa maalin joogto waxaan aaminsanahay inuu amal ganacsigayga ay qeyb weyn ka qaateen maadaama aan hadda dukaankii dukaan labaad ka garab furay ina kaalmaynayo iiga sii socod badan kii hore aan haystay awal waxaan kula talin lahaa dadka qeybkahooda xataa hadda iska gurjoogto iska fadhiyo dadka inay sida shirkadaha amal oo kala tagaan ay ganacsi maalgelina weydiistaan oo ka faa'iidaystaan sida annaga uga faa'iidaysanoo kale annagoo awalba suuqa ku jirnaa haddana aan kaalmo weyn ka sii helnay oo faa'iido weyn ka sii helnay kusii ballaaran inay dadka suuqa soo galaan ganacsiga soo galaan horta bal niyaddooda inay ganacsiga qofka isoo faramaran uu soo gala annagoo faramaran aan soo galnay dan ku bilownay haddana hanti aan leenahaan haysanaa annaga aan ka faa'iidnay deyntana way kaa bixi ganacsigana waad fahmaysaa waddo kuu furanta awal waxbaa kaa xirnaa qof indhe xirana ahayd ganacsi dhinacaa ka bilowda ma lahayn laakiin hadda ganacsigaa kuu furmaayo albaabadiyaa kuu furmaayo dumar badan ayaa xilligan waxaa ku tiirsan nolosha qoysaskooda kuwaasi oo subax walba u soo kallaho sida ay u maareen lahaayeen nolosha qoysaskooda waxaana hoyooyinka ay u soo shaqo tagaan si la mida ragga iyaga oo maareeya inta badan waxbarashada ubadkooda